saacadu markay ahayd afartii iyo barhkii galabnimo ee gelinkii dambe ayaa waxaa lagu dilay nin marxuuma oo la oran jiray axmed cabdiraxmaan yuusuf da-diisu tahay labiyo labaatan jir meel meherad ah ama cuntada laga cuno hudheelka ina maahir ayaa lagu dilay runtii markiiba ciidanka amniga ama ciidanka boolisku sida ugu degdeg sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa nooga howlgalnay marxuumkiina kolley markiiba dakhtarka ayaa ula gurmanongeynay kadibna waxaanu gallay raadcadii ama baadidoonkii gacankudhiidlihii gacankudhiidlahaasoo aanu ku guulaysanay xalay kowdii iyo badhkii habeennimo gelinkii dambe gurigii uu ku dhuumanayay aanu ogaanay kaasoo lagu magacaabo gacankudhiidle nuur maxamed aadan gacanta ayaanu ku haynaa waxaanu saaka horgeynay sharciga cadaaladda maxakamadda shaqadeydii ka qabsatay iyadna u gudbisay xabsiga dhexe ee gobolka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin isla saaka sideedii iyo koob iyo toban daqiiqo markay saacaddu ahayd ayaa waxaa dil toogasho ah loo geystay askari ka mid a ciidanka amniga booliska oo lagu magacaabi jiray marxuum cabdiqani jaamac saalax taasoo uu dil toogasho ah u geystay gacanku dhiigle cabdinaasir axmed maxamed taasoo ay hirgashay in isla goobtii lagu qabto gacanku dhiiglihii iyo qorigii uu ku dilay marxuumka intaba isna wuxuuan u gudbinay jeelka sharcigaanu horgeynay saacaddiiba jeelka ayaa la horgeeyey runtii waa iska dhacdaa waxaan aada uga xumahay runtii tacsina u dirayaa barooldiiq eheladii qoyskii iyo ciidanka qaybta booliska ee gobolka sool las canoos geeridii xaqdarada ahayd ee ku timid askarigaa ka mid ahaa ciidanka booliska cabdiqani jaamac saalax inna lilah wa inna ilaahi raajicuun taasoonu gacankudhiglayaashiina gacanta ku hayno mahadnaq ballaadhanna aan u jeedinayo ilaahay iyo ciddii gacan ka geysatay qabashada gacan ku dhiglayaasha wasalaamu calaykum waraxmatullah